قال رحمه الله ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن الرش مع غلبة الماء ولا يشترط سليانه سيلانه وبول الصبية يغسل كالكبيرة waxaan ku guda jirnaa baabu najaasaad sheikha raximahullah wuxuu leeyahay wayakfii fii bowli sabiyi baabu najaasaad gaar ahaan najaasaadka iyo siyaabaha loo tahirayo ayuu ka hadlayay wuxuu yidhi wayakfii fii bowli sabiyi cunuga yar kaadidiisa waxaa ku filan alladii kaasoo lam ya'kul aan cunin hayra allabani caano waxaan ahayn midka cunnadiisu ay caano keliya tahay kaadidiisa waxaa ku filan alrashu in biyaha lagu firdhiyo ayaa ku filan maca kalabati almaa'i ayadoo lala qabo badnaanshaha biyaha biyuhu inay qaalib yihiin ayadoo lala qabo rashi iyo ku firdhin baa ku filan ficilka wayakfii faacilkiisa aawey faacilkiisa arashu wey faacilkiisa waxaa waaye arashu wayakfii fii bowli sabiyi cunuga yarcaan kaadidiisa alladii kaasoo lam ya'kul aan cunin hayra labani caano waxaan ahayn macnaha cunugaan cunnada gaarin oo wax kale aan cunayn oo cunnadiisu caano ay tahay kaadidiisa waxaa ku filan arashu ayaa ku filan in lagu firdhiyaa ku filan waa wiilka maca kalabati almaa'i ayadoo lala qabo qaalibnimada biyaha biyuhu inay yihiin kuwa qaalibka ayadoo lala qabo walaa yushtaradu lama shardiyo buy sayalaanuhu biyuhu inay dareeraan ay sayalaanu lmaa biyuhu inay yihiin kuwa dareerayaan shardi ma ah sheikha raximah llahu faqradan wuxuu uga hadlayaa ilmaha yar ama wiilka yar gaar ahaan waa wiilka ee aan cunno gaarin yacnii cumri ama waqti uu raashin cuna ma gaarin cunnadiisu waa caano cunugaasi kaadidiisa see loo tahirinayaa horta sideedaba kaadada ibnu aadamka waa nijaas ama ha yaraado ama ha weynaado bowlul aadamiyi waa nijaas sawaaء kaana صaغيirا أw kabiirا dakara أw unhى intaba nijaas waay hadduu weyn yahay hadduu yar yahay iyo hadduu rag yahay iyo hadduu dumar yahay mar walba kaadidiis waa nijaas sidee nijaasadaasi loo dahirayaa maala hadday mare nijaasadaasi ku daadato kaadidaasi hadday mare ku daadato ama ay gaarto sidee loo dahirinaya qofku hadduu qof weyn yahay rag iyo dumar waa isku mid kaayadaasi waa tahiradeedu waxaa waaye in la dhaqo maradaasi waa in nijaasadaas laga dhaqo waa qof weyn hadduu yahay hadday ilmo yihiin oo cunug yar uu yahay ilmahaasi laftirkooda kala duwan oo ilmo cunno gaaray iyo ilmaan cunno gaarin ay u qaybsamaa ilmaha cunnada gaaray dadka waaweynay la mid yihiin kaayadooda waa la dhaqayaa ilmaha aan cunnada gaarin ee caanaha keliya ku nool lam ya'kulta lagama wado marna afka loo gelin maayo ma aha laakiin lam yashtahi waa ma raba macnaha ma gaarin wakhti cunno waxaa dhici karta cunuga asoon wakhti cunno gaarin in marmar afka wax loo mariyo oo waxyaabo cunnooyin ka mid oo afka ay u geliyaan dadka qaar ama waalidka mana gaarin wakhtigii kaasi cunno cuna miyaa la leeyahay mase lam ya'kuluu ku jiraa nafyigaasuu weli ku jiraa maxaa yeelay cunnadii wakhti uu damco ama uu rabo ama u baahda ma gaarin haddii marka cunuga uusan cunno gaarin kaadidiisa sidee loo dahiraya labaa loo kala qaadayaa dakar iyo unhaa loo kala qaadayaa haddaysan ilmaha cunnada gaarin rag iyo dumaraa loo kala qaadaya haddii cunugaasi yar ee cunnada aan gaarin oo wiil yahay kaadidiisa waxaa kaaga filan meeshuu ku kaadiyay inaad biyo ku firdhiso gacanta inaad la mariso shardi ma aha waxaa kaaga filan meeshaas uu ku kaadiya inaad biyo ku firdhiso shiiku hal miduu ku xihay biyahaas waa inay qaalib yihiin yacnii biyo yariisoo kaadida meesha ku taallaba ay ka badan tahay lama rabo biyuhu waa inay qaalib yihiin oo ay ka badan yihiin waxa meesha ku yaalla maca kalabati ilmaa qaydkaasoo ku xidh biyuhu inayan kuwa qaalibka ahe badan biyahaas waad ku firdhinaysaa biyahaasi haddii la yidhi waa inay qaalib noqdaan ma waxaa shardiya biyo dareeraya inay noqdaan biyo dareera waa biyo badan sheikha wuxuu leeyahay walaa yushtaradu sayalaanu lama shardiyo inay biyahaasu dareeraan biyo badan oo dareeraya inay noqdaan shardi ma aha laakiin biyo uun ka badan kaadida meesha ku taalla inaad ku firdhiso wa firdhis iyo dhaqid ma kala duwantaha mise waa isku mid way kala duwantaha farqi weynha u dhexeeya biyaha waad qaadaysaa waa ku firdhinaysaa gacanna la marin maysid biyuhu inay dareeraanna shardi ma ahan sidaasaana nijaasada ku zuulaysaa waa hadduu wiil yah cunugaasi aan cunnada gaarin hadduu gabar yahay shiikha wuxuu yidhi waasabiyati yuqsalu kalkabiirati midda yar kaadideeda wa bowlu sabiyati yuqsalu kalkabiirati midda yar kaadideeda waa la dhaqayaa kalkabiirati sida midda weyn qofka weyn kaadidiisa sida loo dhaqo ayaa gabadha yaroon cunnada gaarinna kaadideeda loo dhaqaya meeshaasi marka waxaa u ku jira farqi u dhexeeya bayna asabiyi waasabiya yacnii wiilka yar ee cunnada aan gaarin iyo gabadha yar ee aan cunnada gaarin kaadidoodu waa kala duwantaah wiilka firdhisaa ku filan gabadha laakiin sida qofka weyn kaadidiisa loo dhaqayo ayaa kaadideeda loo dhaqayaa cilada iyo xigmadu waa maxay waxyaaba culummadu aqwaal badanay sheegeen waxyaabay sheegeen waxaa ka mid ah wiilka in la ximbaaraa ku badan gabdhaha laakiin waxay yidhahdeen waa ku yartaha laakiin mar walba qaacido mutarida ma aha waalidka mararka qaar waxaaba laga yaabaa inuu gabadha jecel yahay akar min alibn in ka badan intuu wiilka jecel yahay oo xamligiisa uu ku badan yahay qaar cilooyin kaley sheegeen oo kala duwanaanshaha xagga kaayada wiilka iyo gabadha ku saabsan calaa kullin xigmadda aan ogaano ama yaanan ogaan waa xukun sharciya waa xadiid can الnabiy salى اllahu calayhi wasalam ou yihi yurashu bowl اlgulaami wa yuqsalu bowlu aljaariya wiilka kaadidiisa waa lagu firdhinayaa saasuu yihi nebigu sala allahu caleyh wasalam gabadha kaayadeedana waa la dhaqayaa waa xukun nabowiya waay rasuulka calayhi salaatu wasalaam cunug yaroo waxaa loo keenay aan gaarin cunnada markaasuu dhabta saartay nebiga calayhi salaatu wasalaam maradii buu nebiga u ekaadiyey sala allahu calayhi wasalam nebiga biyuu dalbay fa atbacahu lmaa biyihiibu wuxuu raaciyey kaadida raacin weeye dhaqid ma ah waa ku firdhiyey intaasuna uga kaaftoomay nebiga sala allahu alay slam inuu maradii ku tahiro qaala raximah llah wamaa siwaa daalika intaa wixii ka soo hara intii lasoo sheega wixii ka soo hara oo min annajaasaati nijaasooyinka ka mid ah in lam yakun lahu caynun hadduusan cayn muuqato lahayn kafaa jaryulmaa'i calayhi waxaa ku filan jaryulmaa'i biyaha socoshadiisa calayhi mowdicaasi ay ku soconayaan sheikha wuxuu leeyahay wixii lasoo sheegay nijaasada wixii ka soo hara labaa loo kala qaadaya hadday cayn yihiin cayntu waa maxay waa wax muuqda haddii ay yacni haddaysan cayn ahayn oo wax muuqda aysan ahayn waxaa ku filan in biyaha lagu shubo lagu dareeriyo meeshaa nijaasaad ku og tahay nijaasadii caynteediina kuma muuqato way qallasho maalan daahir ma ahan maxaa kaaga filan kafaa jaryulmaa'i calayh waxaa ku filan biyuhu inay ku socdaan biyaa lagu shubayaa oo lagu socodsiinaya saasay ku daahir noqonaya ilaa nijaasadii ma muuqata caynteedii wa in kaana lahu caynun haddii nijaasadu cayn leedahay oo ay muuqanaysa macnaha wajaba waxaa waajiba isaalatu طacmin dhadhan in la zuuliyaa waajiba wa in casura haba cuslaado zuulintaase waa in la zuuliyo waa waxaa waajiba in dhadhanka la zuuliyo yacni nijaasadii caynteedii waa muuqataa hadday caynteedii muuqato maalan saddexdii sifo ay nijaasadu lahayd waxaa ka mid ahay dhadhan soo maha in طacmi uu jiro lown iyo raa'ixa sidaasay ahaayeen haddii marka wuxuu yidhi yani hadday nijaasadu cayn leedahay waxaa waajiba isaalatu طacmin dhadhan in la zuuliya waa waajib wa in casura ay wain casura isaalatu طacmi haba cuslaato ha adkaato zuulinta طacmigaas iyo dhadhamintaase falaa budda min isaalatihi waxaa laga maarmaana in la zuuliyo haba cuslaadee waa laga maarmaana in laga zuuliyo walownin wariixin in sahulaa walownin ay wawajaba waxaa waajiba isaalatu lownin midab zuulintiisa ayaa waajiba wariixin iyo ursi zuulinteeda ayaa waajiba in sahulaa hadday fududaadaan labadan in sahulaa taniyadu xaggee u noqonaysaa waa allown wariix labadooda hadday sahlanaadaan oo ay fududaadaan waxaa waajiba in la zuuliyo fa in casura hadday cuslaato isaalatu riixi waxda raa'ixadii keligeed in la zuuliyo hadday adkaato aw illowni ama uu cuslaado in la zuuliyo midabka waxdahu keligii lam yadura dhibi maayo baqaa'uhu baaqi noqoshadiisa waxba dhibi mayso yacnii raa'ixo yar hadday weli baaqi tahay ama midab khafiifa uu baaqi yahay haddiiba cayntii zuushay oo dhadhankii zuulay waxba ka dhibi maysa buu yidhi fa in ijtamacaa hadday labada kulmaan labadee kulmaysa alriixu wallown hadday labadooda kulmaan daraa way dhibaataynayaan buui saddexdii sifo ee nijaasadu lahayd ayuu sheikhu kala qaadayaa saddexda sifo midda ugu fog waa midee oo ugu adag oo ay waajib tahay mar walba in la zuuliyo waa dhadhanka dhadhankii nijaasada intuu baaqi yahay waa deliil waadixa nijaasadu inay baaqi tahay laakiin waxaa dhici karta bay yidhahdeen haddii dhadhanku zuulo mararka qaar raa'ixa khafiifa inay harto raa'ixadaasi haraysa kama dhigna inay nijaasadii baaqi tahay nijaasadu way zuushay raa'ixadaas yartaana yuktafar wax weyn ma ah keligeed hadday baaqi tahay haddii yacni baaqi uu yahay midab khafiifa maalan asigana waxa waaye ictibaar male maalan dhiigga xaydka markay nebiga calayi slat slam wuxuu amray in la xogo biyahana lagu xogo oo lagu dhaqo haddii maca daalika uu soo haro loon khafiifa markii sidaa loo tahiriyo kadib nijaas miyay ahaanaysaa maradaasi mase nijaasadu way zuushaa la leeyahay nijaasadaasi way zuushay loonkan khafiifka ahee haray laa yaduru ma dhibayo dahaarada waxu dhibi maayo idan saddexda waxaa ugu culus waa acmiga acmigu hadduu baaqi yahay nijaasadu waa baaqi nijaasada waa joogtaa ilaa dhadhankii ay jiraan laakiin hadday raa'ixo keliya jirto oo waxa kale ay zuulaan ama midab keliya uu jiro laakiin inta kale ay zuulaan waxba kuu dhibi maayaan lam yadura baqaa'u fa in ijtamacaa hadday labadooda kulmaan allown waraa'ixa hadday kulmaan daraa way dhibaataynayaan buu dhibay keenayaanoo markaasi nijaasadu waa baaqi sababtu waa maxay waxay yidhahdeen culummadu labadan oo isla harta waxay daliil u tahay calaa baqaa'i najaasa najaasadu inay baaqi tahay waa daliilun calaa baqaa'i najaasa labadan inay baaqi ahaadaan oo isla joogaan oo raa'ixadii iyo urkii uu jiro midabkiina uu baaqi yahay waxay daliil u tahay nijaasadu inay baaqi tahay oysan nijaasadaasi zuulin wayushtaradu waxaa la shardiyaa wuruudu lmaa'i biyaha soo arooridooda iyo maridooda ayaa la shardiyaa cala almaxalli ay calaa maxalli najaasa meesha najaasada inay biyuhu maraan ayaa la shardiyaa lal casru ma ahan buu yidhi in lagu majuujiyo in lagu majuujiyo oo gacanta loola tagoo lagu xoga ma aha waxaa la shardiyaa biyuhu inay nijaasada meeshii ku tiilla ay maraan wayundabu waxaa la sunneeyaa bacda tahaaratihi maxalkaas ama booskaasi tahaaradiisa kadib bacda tahaaratihi waa bacda tahaarati lmaxal maxalkaas iyo booskaasi markuu daahir noqdo kadib waxaa la sunneeyaa khaslatun haaniyatun wa haalita dhaqitaan labaad iyo mid saddexaad ayaa la sunneeyaa dhaqitaanka labaad iyo midka saddexaad waa lilixtiyaad ixtiyaad ahaan unbaa loola jeedaa ma ahaan dhaqitaan laasima ama waajiba ma aha waxaana loo sunnaynaya waa min baabi alixtiyaab oo qofka inuu iska sii hubiyo ama uu sii nadiifiyo meeshaasi maadaama nijaaso hore ku tiilay oo mar labaad iyo mar saddexaad iska dhaqo waa arrin ixtiyaadiya wey wa ilaa wujuubku wuxuu ku dhacay marka ugu horreysay biyaha lagu zuuliyey nijaasada wayakfii waxaa ku filan buu yidhi fii ardin najisatin dhul nijaasa waxaa ku filan bidaa'ibin almukaaharatu bilmaa'i wuxuu yidhi fii ardin najisatin dhul nijaasa waxaa ku filan oo ku nijaasa bidaa'ibin wax dareeraya ama dhalaalaya waxaa ku filan almukaaharatu bilmaa'i biyahoo lagu badiyaa ku filan haddii arladu ay ku nijaasowdo bidaa'ibin bidaa'ib muxuu ugu xiray najaasaadka waxaa ku jira kuwa in la fujiyo mooyaane aanan yacni haddii biyo lagu shubo aan biyaha ku zuulaynin wax hadda laga sheegay waxaa laga hadlaya waxaa waaye wax dhulku hadduu ku nijaasoobo wax haddii biyo lagu shubo dhalaalayo biyaha raacaya maalan kaadiyoo kale meel lagu kaadiya haddii biyo lagu shubo kaadidaasi maxay raacaysaa ay ku dhex baaba'aysaa biyahaasay raacaysaa biyahaasay raacaysaa laakiin wuxuu haddaysan ahayn wax dhalaalaya maalan saxaaroo kale hadday tahay inaad biyo ku shubto fara badan keliya ku zuuli mayso waxaa laga yaabaa inaysan ku zuulin oo weli ay baaqi tahay sideeda ay u taagan tahay gaar ahaan hadday meeshaa ku qallasho waxaa ku filan marka uu leeyahay sheikhu raximah ullah fii ardin najisatin bidaa'ibin dhul ku nijaasoobay bidaa'ibin mid dhalaalaya waxaa ku filan almukaaharatu bilmaa biyahoo la badiyo ayaa ku filan walaa yushtaradu lamana shardiyo buu yidhi nuduubuhu qallaylkiisa lama shardiyo inuu qallalo shardi ma ah ama ha qallalo ama ha qoynaadee biyo fara badan oo lagu shubo ayaa ku filan nuduubuhu wuxuu ula jeedaa yacni dhulka inuu hoos u galo iyo inuusan u gelin oo ta hoos u galo uu qallalay inuusan u gelin midna lama shardiyo biyo fara badan in lagu shubaa ku filan wuxuu ishaarayaa sheikhu uu daliishanayaa waa xadiidkii anas markii ninkii acraabiga ahaa fii taa'ifati lmasjid uu ku kaadiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in lala yimaado bidanuubin min maa wadaan biyaha la keena buuy calayhi salaatu wasalaam fa uhriiqa calayh kaadidii baa lagu shubay biyahaas waxay ahaayeen biyo fara badan waa wadaan biyo ah wadaan biyaa qof kaadidiisa xaggee uga dhacayaan yacni markii la isku fiiriyo waxaa in badan badan wadaanta biyaha in badan badan marka meeshaasi nijaasadaasi ay taallo waxaa kaaga filan biyo ka badan inaad ku shubto walow dahaba aharu najaasati اlardi bishamsin aw naarin aw riixin lam tadhur xataa tugsala walow dahaba haddii uu tago aharu najaasati اlardi dhulka najaasadiisa raadkeeda hadduu tago bishamsin ay bisababi shamsin qorax sababteed hadduu ku tago aw naarin ama dab sababtii uu ku tago aw riixin ama raa'ixa sababteeda uu ku tago yani aw riixin ama dabeel sababteeda uu ku tago lam tadhur arladaasi daahir noqon mayso xataa tugsala ilaa la dhaqo wuxuu leeyahay mualifku raximahullah nijaasadii dhulka ku tiilay raadkeedii hadduu baaba'o aharkii waa cayntii iyo raa'ixadii iyo lownkii waa tageen saddexdiiba waa la waayey nijaasadii meeshaan tiilay wax aharay wax raadaha loo waayey laakiin waxay ku zuusheen nijaasadaasi ma aha in biyo loo isticmaaloo la dhaqay waxay ku zuushay bishamsi qoraxdii baa ku dhacday ku dhacday ilaa ay daahir noqotay ama waxay ku zuushay binaar meeshaasi nijaasadu ay tiilla ayaa dab lagu shiday dabkaas ha baabi'iyey waxa wax afaray wax raado nijaasadii ka muuqda ma jiraan aw riixin ama dabeel dabeela inta timidee nijaasadii baabi'isay markaasaa wax afara loo waayey dhulkaasi daahir miyuu noqonayaa mu'alifku wuxuu leeyahay lam tadhur daahir noqon maysa arladaasi xataa tugsala ilaa la dhaqo ilaa arladaasi la dhaqo daahir noqon mayso masaladan waa masأalo khilaafiya bayn اlfuqahaa alistixaala hal tudahiru am laa istixaaladu wax ma daahirisaa mase maya waa mas'ala khilaafiya bayna alfuqahaa alistixaala waxaa la yidhaahdaa nijaasadii inay isbedesho oo la waayo gebi ah isbeddelkaasi nijaasada ku dhacay dartii nija- meeshaasi daahir maku noqonaysaa mase ma noqonayso waa mas'alo fuqahadu isku khilaafeen masalan meel waxaad aragtay dhulka ka mida oo saxaro ay taallo iyo kaadi maalmo kadib say qoraxdii ugu dhacaysay oo ay ugu dhacaysay maaragtay dabeeshii ayaa gebi ahaanba waxaa meesha ka baxay nijaasadii way zuushay gebi ahaanba nijaasadii way zuushay haddaad meeshii fiiriso haddaad uriso nijaaso urkeeda arki maysid midabkeediina ma muuqdo dacmi iyo dhadham aafaartii nijaasado dhan way zuushay makaankaasi ma waxaan ku tilmaamaynaa makaan daahira mase waxaa leeya waa makaan nijaaso ah cala almadhab makaankaas waa makaan najisa daahir ma noqon oo muxuu daahir ku noqon karaa makaankaasi in la dhaqow daahir ku noqon karaabu waa in la dhaqo biyo lagu shubo saasuu ku daahir noqon karaa bacdu ahli lcilmi waxay qabaan biyo keliya inaysan wax dahirin madhabka shaaficiyadu waxa waxaa lagu dahiriya biyo keliya inay yihiin laakiin madhab kale wuxuu leeyahay biyo keliya wax ma dahiriyaan ee wax walba oo zuuliya nijaasadii afarkeeda iyo raadkeeda waxay leeyihiin waa mudahir waa dahirinaya wax oo dhulkiin aan soo sifaynay ama aan ku tusaalaynay oo nijaasadu ay tiilay oo muddo kadib nijaasadii wax ahara loo waayey madhabkan labaad markii la qaato dhulkaasi dhul daahira waay wuxuuna ku daahir noqday bilistixaala istixaalo wax la yidhaahdo ah inay xaaladdii isbedesho xaalad kale isku bedeshay sidaasuu daahir ku noqdaa laleeya dhulkaani cala araajix ama alqowl araajix waxa waaye ana alistixaalata tudahir sida saxiixa waxa waa istixaaladu inay wax dahiriso waay sawaab ma ahan qowlka madhabka ee mualifkana uu ku tegay raximahullah waa qowl marjuuxa qowl laga raajixsan yaha waay dhulka hadda la maro ama mararka qaar hadday salaadi kugu qabato aada ku tukanayso waxaa suuragala maalin maalmaha ka mida dhulkaas inay nijaaso tiille waa wax aada muxtamal u ah oo hadda dhulkan bannaan waxaa soo martay wakhtiyo lagu saxaroonayo lagu kaadinayo haddana waxaba yaraatee ahara ma muuqdaan hadday salaaday kugu qabato waa ku tukan kartaa haddaad tayamum u baahato waa ku tayamumi kartaa maadaama aharu najaasa uusan baaqi ahayn marka kalaamka mualifka raximah اllah uu leeyahay lam tadqur xataa tuqsala sawaab ma ah bal daahir ayay noqonaysaa najaasadii haddii ay tagto bishamsin aw naarin aw riixin daahir ayay noqonaysaa waxaa ka mid oo soo gelaya istixaalada casrigan fi bilaadi algarbi ama dhulkaas reer galbeedka intooda badan ama qaybo badan oo ka mid ah boosaneerada ama musqulaha kaadida iyo biyaha ku jira inta dib u fiiltareeyaan ayaa waxay ka dhigaan biyihii cabaan oo dadka la siiyo arrin jirta waayo taxliil wax la yidhahda biyaha ku sameeyaan biyahaasaa la filtareynayaa warshadaa la marinayaa kadib waxa waaye waa sharaab la isticmaalo waay oo la cabaayo biyahaasi xukunkooda waa maxay culummada waa la weydiiyey mucaasiriinta ah in badan oo ka mid ah waxayna yidhahaan biyahaasi waa daahir dahuura sababta daahir ay daahir ay ku noqdeen waa maxay istixaal bisababi alistixaala waay nijaasay markii hore ahaayeen nijaan nijaasadii istixaalad gebi ahaan way zuusho way isbedeshay markii loo maray in maaragtay la fiiltareeyo ama warshado la mariyo biyuhu waxay noqdeen biyo caadiya midabka dhadhanka iyo raa'ixada intaba haba yaraatee wax ahara oo dhankii nijaasada ay leedahay ma laha istixaalaa ku dhacday biyahaas biyo daahira waaye قال رحمه الله وكل مائع غير الماء كخل ولبن إذا تنجس لا يمكن تطهيره wuxuu yihi sheikhu raximah اllah wakulu maa'icin wax walboo dareero ah gayri اlmaa'i oo aan biyo ahayn ka khallin sida khal oo kale wa labanin iyo caano idaa tanajasa hadduu nijaasoobo hadday nijaaso ku dhacdo laa yumkinu taطhiiruh suuragal uma ahan in la tahiro wey fain kaana jaamidan hadduu yahay mid jaamida oo adag dhegan macnaha qallalan ka samni sida subaga kale aljaamidi ee qallalan alqa najaasata najaasadii ayuu tuurayaa wamaa xowlahaa iyo nijaasada waxaa hareeraheeda ah walbaaqi inta soo hartana daahirun markaa waa daahir shiikha wuxuu leeyahay waxda wax walboo dareero ah oo aan biyo ahayn ka khallin wa labanin hadday nijaasoobaan laa yumkinu tahiiro suuragal ma ahan buu yidhi in la tahiro biyaha hadday nijaasoobaan ma la tahiri karaa biyo ka badanaa lagu dari karaa oo daahira markaasaa markii hadday nijaasada afarkeeda zuusho biyahaasi biyo daahiray noqonayaan laakiin wax walboo dareero ahun biyo ahayn hadduu nijaasoobo laa yumkinu tahiiro fain kaana jaamidan hadduu yahay markaasi dareerahaasi mid jaamid oo dheggan oo adag ka samni ljaamidi sida subaga adagoo kale subag waxaa jira midaan dareerayn soo maaha oo dheggan kaasoo kale hadduu yahay alqa najaasata najaasadii ayuu tuuraya nijaasadii ku dhacday ayuu ka tuurayaa iyo wamaa xawlahaa ay maa xawla najaasa najaasada wixii hareeraheeda ahaa ayuu tuuraya walbaaqi inta soo harta markuu najaasadii iyo wixii hareeraheeda ah uu tuuro wixii soo hara daahirun waa daahir wixii soo hara daahir wey sheekha raximah llah fain kaana jaamidan markuu yidhi muusan ka hadlin fain lam yakun jaamidan hadduusan jaamid ahayn ee maa'ic uu yahay oo mid dareeraya uu yahay alqa najaasata wamaa xawlaha miyaa leeyahay mase kulluhu waa najaaso markaa noqonaya kulluhu najaaso noqonaya tafsiilka halkaas uu socdaa mualifku raximah llah masaladan waxaa jira xadiid ku soo arooray oo wariyey ama uu soo saaray alimaamu albukhaari raximah llah min ariiqi ibni cabaas can maymuuna ibni cabaasa wuxuu ka warinayaa maymuuna zawji الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam qaalat su'ila الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama can fa'ratin saqaطat fi الsam nabiga calayh الsalaatu wasalaam waxaa la weydiiyey can fa'ratin saqaطat fi الsam doolli subag ku dhacay ayaa nebiga la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam doolli baa subag ku dhex dhacay markaasuu ku dhintay wuxuu yihi nebigu calayh الsalaatu wasalaam alquuha wamaa xawlaha tuura buu yidhi ayada iyo wamaa xawlahaa waxaa hareeraheeda yacnii waa dooligii iyo wixii hareerihiisa ah isla tuura buu yidhi wa kuluu samnakum subagiinnana cuna subagiinna cuna laakiin meeshii uu dooliga ku dhacay iyo wixii dooliga hareerihiisa waa wixii ka agdhow ee subaga ka mid ah isla tuura alquuha wamaa xawlaha wa kuluu samnakum subagiinnana cuna waxaa jira riwaayad xadiidka ka mid ah oo uu soo saaray alimaamu الnasa'i raximah اllah riwaayaddaasi waxaa ku jira tafsiil inuu nebigu yihi salى اllahu عalيه wasalam fain kaana jaamida faalquuha wamaa xawlaha hadduu jaamid yahay subagaasi uu qallalan yahay uu adag yahay faalquuhaa tuura doolligii wamaa xowlahaa iyo waxaa hareeraheeda ah wain kaana maa'ican falaa taqrabuuh hadduu maa'ic yahay macnaa hadduu dareero yahay subagaasi falaa taqrabuuh ha u dhowaanina riwaayaddan dambe maxaa ku jira tafsiilka mu'alifku hadda uu noo ishaarayaa ku jira oo loo kala qaadayo jaamid iyo maa'ic in loo kala qaadayo laakiin riwaayadan nasaa'i raximah اllah waraa ku jira cinda almuxadisiin riwaayat nasaa'i war baa ku jira warkaasina waxaa waaye xadiidkan macmara waxaa laga wariyey aلzuhri alimaamu الzuhri raximah اllah ayaa laga wariyey ruwaadda xadiidkan warisay waa asxaabu zuhri zuhriyay ka wariyeen macnaha sanadka kulligood lafdiga horey wariyeen lafdiga hore oo ah inaan tafsiil ku jirin alquuha wamaa xawlahaa wa kuluu samnakum lafdigii bukhaari waay kulligood lafdigaasay wariyeen markii laga reebo macmar ibnu raashid oo ka mid a min asxaabi zuhri oo asiga la gaar noqday tafsiilkan tafsiilka riwaayat nasaa'i ku jira infarada biha macmar macmara la gaar noqday bacdu xufaadi اlxadiid waxay yidhaahdeen riwaayadan macmar oo wariyey ee tafsiilka ku jira waa khaطأ min macmar khaطأ macmar ka dhacay waa yidhahdeen tafsiilka oo wuxuu khilaafay asxaabu aلzuhri dhammaantood uu khilaafay kulligood xadiidka markay warinayeen tafsiilkan maysan sheegin lafdiga horey ku wariyeen xadiidka idan lafdigan dambe muxuu noqonayaa riwaayaة النasaaءi shaad buu noqonaya riwaayat النasaaءi waxay noqonaysaa riwaaya shaada waana riwaayadda tafsiilka ku jiro amaa xadiidka riwaayaة الbukhaari nebigu ma tafsiilin salى اllahu عalayه wasalam markii laga weyd wax laga weydiiyey can fa'ratin saqطat fi samni nebiga alay slat slam wuxuu yhi alquuha wamaa xawlaha wakuluu samnakum ayada iyo waxaa hareeraheeda ah isla tuura subagiinana cuna buu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala wamaa gusila bihi الnajaasatu in tagayara aw zaada wasn wasnuhu fanajisu wailaa fala wamaa usi wamaa gusila bihi الnajaasatu wixii najaasada lagu dhaqo maa waa aladii gusila bihi الnajaasa waa biyihii waay marka ay almaa اladii gusila bihi الnajaasa biyaha nijaasada lagu dhaqo in tagayara hadduu biyuhu isbedelo ow zaada wasnuhu ama biyaha wasnigiisu ay uu ziyaado fa najisun biyahaasi nijaaso we wailaa haddii kale falaa nijaaso ma ah fain balaqa qullatayni laba qullad hadduu gaaro famuطahirun biyahaasi waa kuwa wax طahiraya wailaa hadduusan qullatayn gaarin fa xukmuhu xukunkiisu xukmu lmaxalli meeshii la dhaqay xukunkeedii wey bacda alqasli bihi markii lagu dhaqo kadib in kaana qad xukima biطahaaratih maxalkaasi haddii طahaaradiisa la xukumay faطaahirun waa طaahir wailaa haddii kale fanajisu nijaaso we faqaraadkan shiikha wuxuu uga hadlayaa raximah اllah biyihii wax lagu dhaqay meelaad dhaqday nijaasaad ka dhaqday waxa lagu dhaqaaya meeshaasi waa maay soo biyo ma ah biyihii nijaasadaasi lagu dhaqay ayuu ka hadlayaa wamaa qusila bihi najaasatu wixii najaaso lagu dhaqay in tagayara hadduu isbedelo waxa isbedelaya waa maxay waa biyihii wax lagu dhaqay hadday isbedelaan oo maxay isla bedelayaan binajaasati hadday isla bedelaan najaasadii aad soo gaartay markaasaa najaasadii bedeshay biyihii waa isbedeleen oo nijaasa nijaasa isla bedeleen in tagayara hadduu biyuhu isbedelo ama isma bedelina ow zaada waxaa ziyaada wasnuhu miisaankiisi biyuhu intii horey la ekaayeen ay ka bateen inay ka bateen maxaa keenaya markaas nijaasadii la dhaqaa soo gashay wey nijaasadii kalaa kusoo biirto biyuhu ziyaaday noqdeen yaysaba isbedelina fa najisun markaa nijaas waay ilan waxay la bateen oo ku jira waa maxay nijaasadiia kusoo darsoontay nijaasay noqonayaan hadday isbedelaan ama wasnigooda ay ka bataan intii marka hore ay ahaayeen hadday ka ziyaadaan wa ilaa haddii kale falaa wey wa ilaa falaa muxuu ula jeedaa yacni haddaan tagayur imaan ama wasnigooda aysan ka badan falaa ay falaa yanjus biyahaas ma nijaasoobayo fain balaqa hadduu biyuhu gaaro qulatayni wailaa falaa markuu ku leeyahay marka biyuhu waa aahir nijaase ma ah waa aahir aahir iyo mutahirna fil madhab waa kala duwan yihiin soo ma hadda ka hor waxaan soo marnay biyuhu in sida saxiixa laba qaybood loo qaybinayo maaun tahuur wa maaun najis in loo qaybinayo laakiin cala almadhab biyuhu saddex qayb waay maaun tahuur wa maaun taahir wa maaun najis saddexaasay u qaybiyaan maaun tahuur waa taahirun fii nafsihi mutahirun ligayrih naf ahaantiisa waa u taahir gayrkiisana waa tahirinayaa oo waa kuwa tahaarada loo isticmaalo maaun taahirna waa maxay waa taahirun fii nafsihi faqad wax ma tahiriyo waa hayru mutahir biyahaanu waa taahir laakiin laguma tahaaro qaado karoba hadda sidii buu ula jeedaa wa ilaa falaa markuu halkan leeyahay macnaha wuxuu leeyahay biyahan waa la isticmaalay waxaa loo isticmaalay in nijaaso lagu zuuliyo waa maaun mustacmal hadday isbedelaan ama wasnigooda ay ka zaa'idaan hadda biyo qullatayn marka horeba ka yaray ahaayeen waa nijaasoobayaan haddaysan isbedelin qullataynna aysan ka yaraanin falaa ma nijaasoobeyaan laakiin maxay noqonayaan daahiray noqonayaan waa daahir hayru mutahir fain balaqa qulatayni hadday qulatayn gaaraan marka biyahaas biyahaas wax lagu tahirinayay oo nijaasada lagu dhaqaaya hadday qulatayn gaaraan fa mutahirun markaasi waa biyo mutahira wax tahirinaya ilan qulatayn hadday gaaraan loona isticmaalo liisaalati najaasa ka zuuli maayaan biyahaasi inay mutahir noqonayaan wa ilaa haddii kale haddaysan qulatayn gaarin fa xukmuhu biyahaasi xukunkooda fa xukmuhu waa xukmu lmaa almaqsuuli bih waa biyihii wax lagu dhaqay xukunkoodu xukmu lmaxalli booska xukunkiisii waay meesha la dhaqay waayo booska maxalku waa meeshii la dhaqay ayay ku xukun yihiin bacda algasli bihi markii lagu dhaqay kadib meeshaan la dhaqay biyaha ka soo go-ay waa biyihii lagu dhaqay waxay ku xukun noqonayaan meesha la dhaqay meesha la dhaqay hadday weli nijaasada baaqi ku tahay biyahan maxay noqonayaan qulataynka ka hooseeya nijaasay noqonayaan meesha la dhaqay hadday noqoto meel daahira biyahan lagu dhaqan maxay noqonayaan biyo daahira ayay noqonayaan fa xukmuhu xukmu lmaxalli biyahaas xukunkooda waa xukunka maxalka iyo booska ama makaanka wey bacda algasli bihi markii lagu dhaqay kadib waa kuusii sharaxo wuxuu ku yidhi in kaana qad xukima haddii la xukumay biahaaratihi ha-da xaggee u noqonaysaa biahaarati lmaxalli waa booska ama makaankaas la dhaqay tahaaradiisa haddii la xukumay fa aahirun biyuhu waa aahir wa ilaa haddii kale haddaanan maxalkii la dhaqay aan la xukumin tahaaradiisa fanajisun biyuhu nijaaso we idan xukunka biyahayay raacayaan xukunka makaankay raacayaan fa xukmuhu xukmu lmaxalli saasuu ula jeeda biyaha xukunkooda waa makaanka xukunkooda sheekha raximahullah intaa wuxuu ku soo gebagabeeyey baabunajaasaat kitaabku waa mukhtasar oo ugu muusan talagelin inuu masaa-isha fiqiga aada ugu faahfaahiyo khaasatan masaa-isha furuucda ah laakiin haddana intuu sheega annaga nugu filan intuu sheegaa nugu filan oo intii in kale laga gaari doono ama laga koraayo intaana nugu filan haddii marka lasoo koobo masaa-ishii uu ka hadlay darsigeenna bowlu sabiy sida loo dahirinayo uu ka hadlay bowlu sabiyi wasabiya kayfiyatu tadhiirihima sida loo dahirayo loo nadiifinayo ayuu ka hadlay wuxuu ka hadlay nijaasadu markay cayn leedahay iyo markaysan cayn lahayn sida loo dahirinayo waa kala duwan tahay markaysan cayn lahayn maxaa ku filan in biyo lagu shubo unbaa ku filan markay cayntii jirtana maxaa waajiba in dhadhanka la zuuliyaa waajiba haba adkaado midabka iyo raa'ixadana ayagana waa in la zuuliya hadday fududaadaan hadduu midkood baaqi yahana wax kuu dhibi maayo hadday laakiin labadooda baaqi noqdaan daliilay waxay u tahay najaasadu inay baaqi tahay taan waa in ayadana la zuuliya had- inay ba inay labadooda isla yimaadaan waa in laga laga- la zuuliya waa nijaasada markii la dhaqayo shardi miyaa in meesha laga dhaqaya gacanta loola tago oo la majuujiyo biyaha inta lagu shubo lala majuujiyo saa lagu tahiro mase waxaa ku filan in biyaha lagu shubo hadday sidaa ku zuusho nijaasada ma waxaan leenahay sidaasay ku zuulaysaa mase waxaa qasaba in la majuujiyo biyaha gacanta loo- loola tago oo la xogo laazim ma aha alcasru casriga waa majuujinta waa in la majuujiyo oo gacmaha loola tago laazim ah waxaa la waajiba keliya ama shardi ah in biyaha lagu- meeshaasi lagu shubo biyuhu ay ku dareersadaan gacan inaan loola taga inaysan laazim ahayn xadiidu anasaa tusinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wadaanta biyaha ha lagu shubo muusan dhihin ha la dhaqo fuqahada qaara waxay qabaan biyaha in la dhaqaayo aan ciidda in la dhaqayo qaarna waxayba leeyihiin naqlu turaab wax la yidhaahdo ay qabaan waxay leeyihin waa in la guro hadday ciid tahay waa in la guro badeella inta loola tago ayaa la gurayaa qowlkaasi qowl daciifa waayo masjidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ahayn mutuleel iyo shamiito midna ma ahayn ciiduu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam masjidkiisa markuu acraabigan ku kaadiyey muusan dhihin saxaabada badee la soo qaatay ciidda naqliya laakiin muxuu yidhaahday wadaan biyaha la keeno biyaha lagu shubo kafa biyaha lagu shuba ku filan xadiidkaas wuxuu raddi ku yahay qolada qabta naqlu turaab xadiidkaas raddi buu ku yahay madhabkaasi ma aha madhabu shaaficiya xanafiyadaa qabta naqlu turaab ciidda in la naqlinayo laakiin qowlkoodu waa qowlaan qowl marjuuxa waay dhulku hadduu nijaasoobo ama meel ka mid a dhulku ay ku nijaasowdo wax dareera ah nijaaso dareera ah wuxuu ka hadlay sheekh raximahullah inay ku filan tahay biyo ka badan in lagu shubo masaladaas wuxuu cuskanayana waa xadiidka hadda aan sheegayn biyo ka badana meeshaa lagu shubaya biyahaasaa ku filan dhulku inuu gawaan yahay markii ciidda in biyaha lagu shubayo iyo inuu bacaad yahay labada midna loo kala qaadin maayo meeshaasi lagu kaadiyey ama nijaasadu ay ku dhacday biyo ka badan in lagu shubo ayaa la rabaa si nijaasadii sifaadkeeda ay zuusho hadday nijaasada zuusho bikayri ilmaa'i ay ku zuusho waxaan biyo ahayn ma loo ictibaarinayaa meeshaasi nijaasada ay ka zuushay inay tahay meel daahira mase waxaa la leeyahay nijaasadu waa baaqi maadaama aan biyo lagu dahirin cala almadhab waa maxay cala almadhab nijaasadu waa baaqi laakiin madhabka waxaan ahayn nijaasadu maxay noqonaysaa nijaasadu way zuushay sida saxiixaana nijaasadu waxay ku zuulaysaa bikayri ilmaa waa ku zuulaysaa qoraxdaa ku zuu- ayaa ku zuulinaysa dabeeshaa laga yaabaa inay zuuliso waxaa muhiima atharu najaasa inaysan baaqi ahayn atharu najaasa atharu najaasa waxa kaxeeya ha kala duwanaadaan laakiin waa atharkii raadki inuusan baaqi ahayn ayaa shardiya waxyaabaha dareeraha ah oo aan biyaha ahayn hadday nijaasa ku dhacdo ka khallin walabanin ayuu ku tusaaliyay khalku dareero waay caanuhuna waa dareero waay hadday nijaasa ay ku dhacdo ma nijaasoobaya shiiqa laba u kala qaaday haddii uu yahay jaamid najaasada iyo waxaa hareeraheedaa la tuurayaa inta soo hartana daahiray noqonaya waa hadduu jaamid yahay hadduu maa'ic yahay subaga dareerana waa yahay mararka qaarna muxuu noqdaa mararka qaarna jaamiduu noqdaa waa dhagaa waa adkaadaa markaas uu jaamidka yahu adag yahay hadday nijaasa ku dhacdo nijaasadaas iyo waxa hareeraheeda ah waa hareeraheeda waa intay gaari karto waa la isla tuurayaa inta hartana waa daahir haddii uu maa'ic yahay asaga nijaasada si deg degay ku wada gaari kartaahe waxay leeyihiin kulligiis waa la daadinayaa markaasi gebi ahaanba nijaasuu noqonaya tafsiilkaasi maxaa u daliil ahaa amay u cuskadeen riwaayatu nasaa-i ayay u cuskadeen riwaayatu nasaa-ina xaalkeedu waa maxay waa riwaaya shaad ah oo aan sugnayn idan iطlaaqa xadiidka nebiga alay slat slam ee hore ayaa la qaadanaya alquuha wamaa xawlahaa wakuluu samnakum ma dhihin majaamida mase ma ah nebiga alayh salatu wasalaam wuxuu yidhi ayadii waxaa hareeraheeda isla tuura subagiinana cuna fain kaana jaamidan wain kaana maa'ican riwaayadda tafsiilinaysa waa riwaaya shaada nijaasada biyaha lagu dhaqo biyahaasi nijaasada lagu dhaqay waxaa loo yaqaanaa maa-un mustacmal biyahan waa biyo la isticmaalay waa biyahaas mustacmalka ah la isticmaalay hadday isbedelaan ama ay wasnigooda ka zaa'idaan isma bedelin laakiin intii horay ahaayeen ayay ka bateen waxa soo badiyey waa max yaa waxa soo badiyey waa nijaasadii biyahaasi maxay noqonayaan wuxuu yidhi nijaasay noqonayaan haddii kale aysan biyaha isbedelin ama wasnigooda ay ka zaa'idin fa طaahirun طaahir waa ilaa falah wey marka طaahiray noqonayaan hadday qulatayn gaaraan waa muطahir طaahir keliya ma ahee طaahir muطahiruu noqonaya haddii kale uu qulatayn ka yar yihiin xukunkooda waa xukmu lmaxali wey almaxali muxuu ula jeedaa meesha la dhaqay waay almaxal waa booskii la dhaqay waa meeshii maalan marada aad ka dhaqday ama jirkaaga aad ka dhaqday ama weelka aad ka dhaqday waa maxalkii bacda alqasli bihi xukunka biyahaasi waa maxalkaasi xukunkiisa markii la dhaqo kadib markii biyahaasi lagu dhaqo kadib xukunka ay yeesh maxalku yeesho ayay biyuhuna yeelanayaan in kaana qad xukima biطahaaratihi faطaahirun haddii la xukumay ahaarad طahaarada maxalliga iyo makaanka faطaahirun biyahaasi طaahir wey wailaa haddii kale fanajisun biyahaasi waa biyo nijaasa wey yacni maxalkii طahaaradiisa haddaan la xukumin biyahaasu biyo nijaasa ayay noqonayaan intaasi waa khulaasada intuu shiiku noo sheegay raximah اllahu tacaala waxaa la rabaa marka baabu najaasaad in lasoo xasriyo maxaa la xasrinayaa masaa-ishiisa in lasoo xasriyo almas'alaة اlأulىa almas'alaة الthaaniya ilى aakhirihi hana loo fiirsado cadfiga masaa-isha waa isku cadfayaa sheikhu in badan maanta duhurkii darsiga aan akhrino meeshaan ka bilownay waad aragteen mubtadaha iyo khabarka inta mas'ale e udhexaysa walcalaqatu ilaa laga gaaro qowlkiisa uu yidhaahday hayru najisin buu yidhi soo maha hayru najisin hayru najisin a khabarkii ah hayru najisin iyo walcalaqatu waxaa udhaxeeya saddex sadaraa udhaxaysa saddexdaas sadar inta hore ay ku cadfan yihiin mid walbana maxay ka dhigan tahay mid walbana mas'alo waayo kelimad walba mas'alo waayo walcalaqatu hayru najisin walmudqatu hayru najisin warutuubatu farji lmar'ati hayru najisin mid walbama mas'alo gooni u taagan maadaama marka kitaabka mukhtasar yahay waa isku wada cadfay khabarkiina gadaalow dhige marka taana inaad ku baraarugsanaataanna waa loo baahan yahay ayaan dhoweyd markii masaa-isha xasrigooda aan samaynaynay ragga qaar waxay keenayaan soddon ninna sagaashan uu keenaya nin lixdan uu keenaya nin toddobaatan uu keenaya arrintaasi waxay daliil u tahay sida fahamku u kala duwan yahay yacni qofaa waxaa laga yaabaa dhowr mas'alo inuu hal mas'alo ka soo qaado dhanka kalena waa dhici kartaaho midaa waxaa laga yaabaa hal mas'alo inuu laba ka dhigo iyadoo hal mas'alo inuu laba ka dhigana waa suuragal marka in masaa-isha loo fiirsado lala bareeyo mas'alo mas'alo loo kala qaado xasri lagu sameeya loo baahan yahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin